بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم وbارك عlى نبيina محمد وعlى آله وصحبه أجمعين qال الإmام التirmidي رحimه الlه xdثna الفضل بن سهل الأعرج البغدادي qال xdثna إبراهيم بن عبدالرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه جده وسفينة رضي الله عنه قال wuxuu yidhi أكلت مع رasuuل الله صلى الله عليه وسلم لحم حباarا waxaan la cunay نبiga عليه الصلاaة وسلام mعي laxma xubaaraa hilibka shimbirta la yidhaha alxubaara xubaara waa shimbir tawiilu lcunuq oo culamada qaar yidhaahdeen qoorteedu waa ay dheer tahay shimbirtaasi hilibkeeda ayaa nebiga la cunay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkan sanadkiisu waa daciif ibraahim ibni cumar ibni safiina waa majhuul xaafid ibn xajar raximah اllah fi talkhiis اlxabiir wuxuu yidhahdee isnaaduhu daciif xadiidkan sanadkiisu waa daciif qaala xadaanaa cali bni xujr qaala xadaanaa ismaaciil bn ibraahim can ayuub can اlqasim الtamimi can zahda bn اljarmi raximah اllah qaala wuxuu yidhi kuna cinda abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaala faqudima طacaamuhu waxaa lasoo hormariyey cunadiisa abuu muusa wqudima fii طacaamihi cunadiisa dhexdeeda waxaa lasoo hormariyey laxmu dajaajin hilib digaag wa fi lqowmi qowmka waxaa ku jira rajulu nin min bani taymillaah axmar oo gaduudan kaannahu mawlaa waxaad moodaa buu yidhi inuu yahay cajami qaala wuxuu yidhi falam yadnu sooma dhowaan ninkaasi faqaala lahu abuu muusa abuu muusa baa wuxuu ku yidhi udnu soo dhowow fainii qad ra'aytu rasuula allah slى اllahu عalيyه waslm waxaan arkay nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam akala minhu ay min adajaaj nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo digaagga xaggii wax ka cunay ayaan arkay faqaala wuxuu yidhi inii ra'aytuhu aniga waxaan arkay digaagga yaأkulu shayئan asoo wax cunaya faqadirtuhu waa qurunsaday oo waan dhibsaday inaan cuno faxalaftu waxaan ku dhaartay an laa aطcamahu abadan weligay inaanan digaag cunin ayaan ku dhaartay markaaan arkay digaagga wasakda uu cunayo wa fi lqowmi rajulu min bani taymi illaahi axmar aw cabdijaliil cabdijaliil ninkaadan waa kuma wa fi lqowmi rajulun waa zahdam aljarmi waa soo marnay xadiidkan waxaana soo marnay in zahdam uu yahay ninkan aan magaciisa la sheegin asaana isqarinayoon rabin inuu isa sheego xadaanaa maxmuud ibni khaylaan qaala xadaanaa abu axmed ibn zubayri وأbو نعيم qال xdثna سفyان عن عبد اللh بن عيسى عن رجل من أهل الشhام يuqاal lh عطاء عن أbي أسيد qaala wuxuu yidhi qاala رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم نبga عlيه الصلاaةu وسلام wuxuu yidhi kulu الزayta saliida cuna waa saliidda زaytuunka wاdahinuu bihi kuna subkada oo marsada faإnahu زayt الزayتuun min shajaratin geed xaggii buu ka ahaaday geedkaasoo mubaarakatin la barakeeyey ashajara almubaaraka macnaha waa geedka zaytuunka xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira rajulun min ahli shaam magaciisana lagu sheegay in la yidhaahdo cataa ninkan waa maqbuul maqbuul macnaheedu waa maxay waa daciifu lxadiid in lam yutaabac haddaan la mutaabacaynin ama mutaabaca aan loo helin waa daciifu lxadiid laakiin xadiidka xadiid kale u marqaati kacaya qaala xadaanaa yaxya ibnu muusa qaala xadaanaa cabdurazaq qaala xadaanaa macmar can zayd bni aslam can abihi can cumar bn khadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam kulu zayta saliida cuna wadahinuu bihi ku subkada fainahu min shajaratin geed xaggii ayuu ka ahaaday mubaarakatin la barakeeyey qaala abu ciisa wacabdurasaaq kaana yadaribu fii hada alxadiid cabdurasaaq wuxuu ahaa mid idiraab iyo ikhtilaaf sameeyey fii hada alxadiid farubamaa asnada waxaa laga yaabaa inuu isnaadiye xadiidka warubamaa arsalah waxaana laga yaabaa inuu irsaaliyo labadaba waa lagu arki macna mar wuxuu leeyay can zayd bni aslam can abiihi aslam can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam markaas waa maxay waa mursal marna wuxuu leeyahy can zayd bni aslam can abiihi can cumar bn اkhaaab oo cumar bn khaaab ayuu sheegayaa markaana waa musnad oo waa isnaadiyey qaala xadaana sinjiy wa huwa abu daawuud sulaymaan ibni macbad asinjiy qaala xadaana cabdurazaq can macmar can zayd bni aslam can abiihi can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam naxwa walam yadkur fiihi can cumar xadiidka dhexdiisa cumarku muusan sheegin markaan waa maxay aan cumar la sheegin markaan waa mursal xadiidka marka asoo mursala iyo asoo mawsuula labadaba waa la wariyaa wuxuuna shaahid u yahay xadiidkii hore ee aan soo marnay oo cataa uu ku jiray sanadkiisa qaala xadaana moxamed ibnu bashaar qaala xadaana moxamed ibnu jacfar wa cabduraxmaan ibni mahdi qaala xadaana shucba can qataada can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama yucjibuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa cajab gelin jiray addubbaa'u bocorka ayaa cajab gelin jiray fa utiya waxaa loola yimid biطacaamin cunno ayaa loola yimid ow duciya lahu ama waa loogu yeedhay fa jacaltu waxaan guda galay atatabbacuhu inaan raacraacayo fa adacuhu oo aan dhigayo bayna yadayhi nebiga hortiisa dubbahi ayaan raacraacaya aan soo aruurinayaa fa adacuhu markaasaa waxaan dhigaya buu yidhi bayna yadayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam hortii limaa aclamu waxa aan ogahay darteed annahu yuxibuhu oo ah inuu nebigu jecel yahay calayhi salaatu wasalaam bocorkaasi nebigu uu jeclaa calayhi salaatu wasalaam ayaan markaan cunnada la cuna ayaan u aruuri jiray buu yidhi markaasaan hoosta u dhigi jiray maxaa yeeley waxaan ogahay inuu nebigu jecel yahay calayhi salaatu wasalaam si nebigu uu hoostiisa uga qaato qofka haddii waxa uu cunaayo ama cunnada la cunaayo wax ka mid ah haddaysan hoostiisa aalin oo jiha saxanka ka mid ah jihooyinkiisa ay ku sugan yihiin waxaa u bannaan inuu raacraaco oo uu soo qaato axaadiidka qaarna waa ku timid kaana yatatabbacu dubbaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu raacraaci jiray dubbaha saxanka dhexdiisa inuu ka raacraaci jiray oo bocorkaasi uu nebigu raadsan jiray calayhi salaatu wasalaam hadduusan jihadiisa aalinna jihada yaallo uu ka soo qaadan jiray xadiidkii cumar ibni abi salama ee nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi wakul mimaa yaliig waa goorma waa markii saxanka waxa saaran ay isku mid yihiin oo jiho walbaahi laga helaayo marka asalka waa ina hoostaada ka cunto laakiin waxyaabaha qaar haddaysan hoostaada aalin jihooyin kale ee yaallaan waa bannaan tahay inaad soo qaadato waana miduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam anas ibnu maalik markuu arkay nebigu inuu jecel yahay waa u soo aruurin jiray markaasuu hoosta u dhigi jiray fa adacuhu bayna yadayhi jihadiisuu soo dhigi jiray limaa aclamu waxaan ogahay darteed oo ah uu yidhi annahu yuxibuhu inuu jecel yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana xafs bni khiyaas can ismaaciil bni abi khaalidin can xakiim bni jaabir can abiihi qaala wuxuu yidhi dakhaltu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u galay fara'aytu cindahu nebiga agtiisa waxaan ku arkay dubbaa'an yuqatacu bocorkii oo la jarjaraya ayaan nebiga agtii ku arkay faqultu waxaan idhi maa haada kan muxuu yahay qaala wuxuu yidhi nukahiru bihi waxaan ku badinaynaa acaamanaa cunnadeenna ayaan ku badinaynaa qaala abu ciisa wajaabir hada huwa jaabir bnu aariq jaabirkan waa jaabir bnu aariq can xakiim bni jaabir can abiihi jaabir bnu aariq wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa ibna abi aariq wa huwa rajulun waana nin min asxaabi rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam saxaabada nebiga ka mid ah walaa nacrifu lahu saxaabigaana uma garanayna buu yidhi ilaa hada alxadiid alwaaxid ilaa halkan xadiid mooyaane wa abuu khaalidin abuu khaalidna ismuhu magaciisu sacdun waa sacd ismaaciil ibni abi khaalid abuu khaalid magaciisa wuxuu yidhahda waa sacad can xakiim ibni jaabir can abiihi waxaa laga yaabaa jaabirkaas in loo moodo inuu yahay jaabir ibni cabdillaah imaamu tirmidi marka raximah llah wuxuu noo sheegay inuusan ahayn jaabir ibni cabdillaah ee uu yahay jaabir ibnu taariq waxaa kaloo la yidhahdaa jaabir ibni abi taariq ma axaadiid badna oo halkan xadiid keliya ayaan u garanaynaa wey waa saxaabi muqil ah oo aad iyo aad axaadiistiis u yaryihiin qaala xadaana qutaybة bnu saciid can malik bni anas can isxaaq bni cabdillaahi bni abi طalxa annahu samica anas bni malikin yaquulu wuxuu maqlay anas bni malik radi allahu canhu oo dhahaya ina khayaaطa dacaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam alkhayaaط waa midka dharka tola dacaa rasuula اllahi sal ا alay slama nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ayuu u yeedhay liطacaamin cunno ayuu uu yeedhay sanacahu uu sameeyey qaala anasun anas wuxuu yidhaahday fadahabtu maca rasuuli اllaahi salى اllahu alيyه wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam maci ayaan la tegey ilaa dalika طacaami cunnadaa xaggeeda faqaraba ilaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam ninkaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiiba wuxuu u soo dhoweeyey khubsan muufo oo min shaciirin shaciir xaggii ka ahaat waa maraqan iyo maraq fiihi dubbaa ou dubbaa ku jiro yacni waa bocorkii wa qadiidun iyo hilib la jarjaray oo qoraxdana lagu qallajiyo waa oodkac oo kale qaala anasun anas wuxuu yidhi fara'aytu nabiya sala allahu caleyh wasalam waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam yatatabacu dubbaa'a oo raacraacaya bocorkii xawaali alqasca dhinacyada iyo hareeraha xeerada falam azal kama zuulin uxibu dubbaa'a inaan bocorkaasi jeclahay min yowmaidin laga bilaabo maalinkaas xadiidkan waa muttafaqun calayhi waxaana ku jirta fara'aytu nabiya sal alla ly slam yatatabacu dubbaa'a waa xadiidka hadda aan ishaarayn oo nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu raacraacayay uuna ka soo qaadanaya xawaali alqasca qascadu waa xeerada weyn ee wax lagu cuno waxayna ka samayn ka samaysan tahay min khashab yacni qoray ayay ka samaysantahay geedaa laga sameeya yacni kama zuulin buu yidhi inaan dubbaha jeclahay laga bilaabo maalinka sababta u jeclaada waa maxay nebigaa jecel waaya calayhi salaatu wasalaam maadaama rasuulku uu jeclaa uu jeclaaday anas radia allahu canhu xadadanaa axmed ibn ibraahim addawraqi wa salama ibnu shabiib wa maxmuud ibnu khaylaan qaaluu waxay yidhahdeen xadaanaa abu usaama can hishaam bni curwa can abiihi can caaisha radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yuxibu mid jecel alxalwaa'a waalcasal nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa xalwada iyo malabka alxalwaa waa xalwada waalcasal iyo malabka labadaasba nebigu waa jeclaa calayhi salaatu wasalaam waa muttafaqun calayhi xadiidkan xadiidkan waa muttafaqun calayhi nebigu calayhi salaatu wasalaamna malabka iyo xalwada waa jeclaa labaduba waa waxyaabaha macmacaan oo la isticmaalay ka mid yihiin xadaana alxasan ibnu muxamed alzacfaraani qaala xadaana alxajaaj ibnu muxamed qaala wuxuu yihi qaala ibnu jurayj akhbaranii moxamed ibni yuusuf ana caطaa ibna yasaarin akhbarah ana uma salamata akhbarathu annaha qarabat ilaa rasuuli اllaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam bay waxay u dhoweysay jamban dhinac mashwiyan la shiilay neef arya dhinacii oo shiilan ayay nebiga u dhoweysay fa akala minhu waxbuu ka cunay uma qaama ila asalaa kadibna salaada ayuu u istaagay wamaa tawada'a mana weysaysan nebigu sala allahu calayh wasalam ilan hilibka ari kama mid aha waxyaabaha laga weysaysanayo hilibka ariga weysada ma jebiyo laakiin hilibka geela wuxuu ka mid yahay min nawaaqid alwuduu yacni haddii la cuno hilib geel weysada waa kaa jabaysaa waxaana laasim kugu ah inaad weysaysato haddii hilib geel aad cunto sidaasaana nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay markii la weydiiyo la yidhi ana tawada'u min luxuumi libil qaala nacam tawada'u min luxuumi libil wuxuu yidhi ka weysaysta hilibka geela markii ariga la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam in laga weysaysanayo wuxuu yidhaahday laga weysaysan maayo macnaha wuxuu caddeeyey inaysan weysada jebinayn qofka hadduu rabo inuu asiga iska weysaysto oo weysadiisi cusboonaysiiyo waa u bannaan tahay laakiin hilibka ariga kama mid aha waxyaabaha weysada buriye haddii la cuno lidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu hilibkan ari cunay uma qaama ila asalaa wamaa tawada salaadii ayuu u istaagay nebiga calayhi salaatu wasalaam mana weysaysan qaala xadaanaa maxmuud ibni khaylaan qaala xadaanaa wakiic qaala xadaanaa miscar can abi sakrata jaamic bni shadaad can ilmugiira bni cabdillaah can ilmugiira bni shucba radia allahu canhu qaala diftu maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam xadiidka ka horey qaala xadaanaa qutayba qaala xadaanaa ibnu lahiica cabdullahi ibnu lahiica waa daciif اlxadiid can sulaymaan bni ziyaad can cabdillaahi bni اlxaariث qaala wuxuu yidhi akalnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam maci ayaan na cunnay shiwaa'an hilib shiilan oo la shiilay fi lmasjidi masaajidka dhexdii ashiwaa waa maa yushwaa min allaxmi waa hilibka la shiilo ibnu lahiica waa daciifu alxadiid laakiin halkan yaa ka warinaya halkan qutaybaa ka warinaya culamada qaar waxay qabaan hadduu qutayba ka wariyo in xadiidkiisa uu yahay xasan qaala xadaanaa maxamuud ibni khaylaan qaala xadaanaa wakiic qaala xadaanaa miscar can abi sakrata jaamic bni shadaad can ilmugiira bni cabdillaah can ilmugiira bni shucba radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi diftu maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waa la imartiqaaday oo waa la imartisooray maca rasuuli illaahi sala allahu alay waslam rasuulka alla maci daata leylatin habeen habeennada ka mida fa utiya waxaa lala yimid bijanbin mashwiyin dhinac neef ariga dhinacii oo mashwiyin la shiilay uma akhada kadib nebiga wuxuu qaatay ashafrata midida midi ayuu qaatay fa jacala wuxuu gudagalay yaxuzu inuu goosanayo hilibkii oo midida ku jaranayo faxaza lii waa ii jaray buu yidhi bihaa ay bishafra mididiibu wuxuu iigu jaray minhu hilibka ayuu wax iiga soo jaray qaala wuxuu yidhi fa jaa'a bilaalun bilaal ayaa yimid yu'dinhu asagoo nebiga ogeysiinaya bisalaati salaada fa alqa shafrata nebiga calayhi salaatu wasalaam mididii ayuu tuuray fa qaala wuxuu yidhi maa lahu maxaa u sugnaada taribad yadaah labadiisa gacmood ha ciidoobaani qaala wuxuu yidhi wa kaana shaaribuhu ay shaaribu anas radia allaahu canhu qad wafaa wuxuu ahaa qad wafaa ay qad taala mid dheeraaday fa qaala lahu wuxuu ku yidhi aqusuhu laka ma kugu jaraa calaa siwaakin caday ama qoray ow qusahu ama ku jar calaa siwaakin caday ku jar macnaha waxaa waaye cadayga hoosgeli wixii cadayga ka sarreeya ka jar oo gaabi macna qaala xadaanaa waasil bni cabdilaclaa qaala xadaanaa moxamed ibni fudayl can abi xayaan taymi can abi zurcata can abi hurayra qaala wuxuu yidhi utiya nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loola yimid bilaxmin hilib fa rufica ilayhi diraac diraac ama dhudhun ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo dhiibay wa kaana tucjibuhu wayna cajab gelin jirta buu yidhi fanahasa minha annahsu wa akhdu laxmi wa qaطcuhu bimuqadimati alasnaan waa hilibka oo la goosto ilkaha horena lagu goosto ayaa waxaa la yidhahdaa annahs macnaa nebiga calayh isalaatu wasalaam hilibka ayuu goostay uu cunay xadiid mugiira ibni shucba radia allahu canh qaala diftu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama data leylatin fautiya bijanbin mashwiyin ilaa aakhirihi xadiidka boqol lixdan iyo lix aakhirkiisa waxaa ku jirtay qaala wa kaana shaaribuhu qad wafaa ardada qaar waxay yidhahan wa kaana shaaribuhu waxaa tidhi shaaribu yacni waa anas radia allahu canh waa sabqu lisaan sida sawaabka culammada qaar waxay yidhahdeen waa mugiira qaarna waxay yidhahdeen waa bilaal anas dikri kuma lahan fi lxadiid anas ibni maalik radia allahu canhu xadiidka laguma sheegin sheegiddiisu waa sabqu lisaan waa anas waa bilaal radia allahu canh ama mugiira ibnu shucba labadaas mid ka mid ah ayaa loo celiyey labadaasaana xadiidka lagu sheegay mugiira xadiidka warinaya iyo bilaal radia allahu canhu oo nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam asoo salaada ogeysiinaya qaala raximah llah xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa abu daawud can zuhayr yacni bna muxamed عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحير كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود أن اليهود سموه ابن مسعود رضي الله عنه وحير كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع النبي عليه الصلاة والسلام وحى عجب جري الذراع الذراع ودلنك yacni majinta xoolaha ayaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam cajab gelin jiray qaala wasumma waa la sumeeyey buu yidhi fi diraaci diraaci ayaa nebiga loo sumeeyey calayhi salaatu wasalaam wa kaana yaraa wuxuuna arki jiray ana wuxuu u arkayay ana alyahuuda yahuuda sammuuhu inay sumeeyeen wa kaana yaraa ay wa kaana ibnu mascuudin yaraa waxa wax arkay waa ibnu mascuud radia allahu canh wuxuu ibnu mascuud radia allahu canhu caqiidaysnaa uu arkaya yahuud inay nebiga sumeeyeen calayhi salaatu wasalaam oo hilibka ay ugu dareen sun arrintaasi uu arkaya ibnu mascuud radia allahu canh waa mid xaqiiqa o axaadiid fara badan ayaa ku soo aroortay in naag yahuudiyada ay nebiga calayhi salaatu wasalaam sumaysay oo hilibka ay sun ugu dartay naagtaas magaceedana waxaa lagu sheegay in la yidhaahdo zaynab bint alxaarif alyahuudiya gabadha yahuudiyadda ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sumaysay gabadhaasi nebiga ma dilay calayhi salaatu wasalaam mase ma dilin riwaayaduhu waa isku khilaafsan yihiin culummaduna waa isku khilaafeen waxaa soo arooray riwaayadaha qaar ama axaadiidta qaar dhahaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lagu yidhi ma la dilaa rasuulka ilaahayo qaala laa wuxuu yidhi maya la dili maayo fii bacdi alaxaadiidna waxaa ku timid inuu yidhaahdo iqtuluuha ha la dilo oo nebigu amray calayhi salaatu wasalaam wa fii bacdin aakhar min alaxaadiid waxaa ku timid in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u gacan geliyey gabadhaas owliyaau bishir ibni lbaraa bishir ibni baraa radia allahu canh oo sun hilibkaa wax ka cunay kuna sumoobo sidaa ku dhintay qaraabadiisa inuu nebigu u gacan geliyey calayhi salaatu wasalaam ayaguna ay dileen halkaa marka waxaa ka muuqda ikhtilaaf bayna alaxaadiid khilaafkaas axaadiidta arrinta ay isku khilaafeenna waxa ay sababtay inay culummadu isku khilaafaan oo qaar waxay yidhahdeen nebigu waa dilay calayhi salaatu wasalaam qaarna waxay yidhahdeen lama dilin culammada qaarna way jamciyeen alimaamu nawowi raximah اllah fii sharxi muslim wuxuu yidhi qaala alqaadi ciyaad waاkhtalafa alaaaaru wاlculamaa'u hal qatalaha الnabiyu salى اllah عalayh waslama am la wakhtalafa alaaaaaru wاlculamaa aahaarta iyo culummadu way isku khilaafeen buu yidhi hal qatalaha الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam gabadha yahuudiyadda a nebigu ma dilay calayhi salaatu wasalaam am laa masamaya fa waqaca fii saxiixi muslim waxaa fii saxiixi muslim dhex dhacay oo ku jira annahum qaaluu inay yidhaahdeen alaa naqtuluhaa ma waanan dilayn rasuulka ilaahayo qaala laa wuxuu yidhi nebigu calayhi salatu wasalaam maya waa xadiid anas radia allahu canh wuxuuna ku jiraa fii saxiixi muslim markay yidhahdeen alaa naqtuluhaa nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi laa wa miluhu ay midla xadiidi anas waxaa laga wariyay can abi hurayrata wa jaabir abuu hurayre iyo jaabir labadaba in nebigu uu diiday calayhi salaatu wasalaam in la dilo gabadha yahuudiyadda ah wa can jaabirin min riwaayati abi salama annahu sala allahu calayhi wasalama qatalaha jaabir waxaa laga wariyey min riwaayati abi salama in nebigu calayh isalaatu wasalaam uu dilay marka jaabir radia allahu canhu laba riwaayadooda laga wariyey mar waxaa laga wariyey in nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi laa oo la dili maayo riwaayada riwaayadda abu salamana waxay jaabir laga wariyey radia allahu canh in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dilay annahu qatalaha wa fii riwaayati bni cabaas annahu sala allahu calayhi wasalama dafacahaa ilaa wliyaa'i bishr bni lbaraa bni macruur wa fii riwaayati bni cabaas radia allahu canhuma annahu sala allahu calayhi wasalama dafacahaa ilaa wliyaa'i bishr bni lbaraa bni macruur riwaayadda ibni cabaas waxaa ku jirta nebiga calayh isalaatu wasalaam gabadhaas inuu u gacan geliyey owliyada iyo ehelada bishr bni lbaraa bni macruur wa kaana akala minha bishir ibni baraa wuxuu ahaa mid hilibkaa wax ka cunay famaata bihaa waana ku dhintay sababteed suntaas awgeed u dhintay radia allahu canh faqataluuha qaraabadii ama iyo eheladii bishir ibni macruur bishir ibni baraa ibni macruur waxay dileen gabadhii gacanta loo geliyey ee yahuudiyadda ahayd wa qaala ibnu suxnuun ibnu suxnuun wuxuu yidhi ajmaca ahlu اlxadiid ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qatalaha ajmaca ahlu اlxadiid ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qatalaha ahlulxadiidku waxay ku ijmaaceen nebigu salى اllahu عalayh wasalam inuu dilay gabadhaas qaala alqaadi wajhu اljamci bayna hadihi اlriwaayaati wاlaqaawiil wajhu اljamci bayna hadihi اriwaayaati wاlaqaawiil wejiga lagu jamcinayo riwaayadahan iyo aqwaashan kala duwan annahu lam yaqtulhaa waxa weeye jamcigu annahu lam yaqtulhaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dilin gabadhaasi awalan marka koowaad marka ugu horraysa muusan dilin xiina طalaca markuu arkay calaa sumihaa sunteeda markuu nebigu sunteedii ogaaday iyo inay sumaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dilin wa qiila lahu waxaa lagu yidhi iqtulhaa dil faqaala wuxuu yidhi laa maya dili maayo markuu ogaaday inay sumaysay oo arrinteeda la ogaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam ma dilin markii laga codsaday oo la yidhi rasuulka ilaahayoo maa dishid oo ma waanan dilaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maya falamaa maata bishr bn bara min dalika bishr bn bara markii uu dhintay min daalika arrinkaasi xaggii markuu ka dhintay macnaha markii sunta awgeed oo u dhintay sallamahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii wuxuu u gacan geliyey liwliyaa'ihi qaraabada bishr faqataluuhaa way dileen qisaasan qisaas ahaanay u dileen fayasixu markaa waxaa ansaxaya buu yidhi qowluhum qowlkooda ah lam yaqtulhaa muusan dilin culummada dhahaysa lam yaqtulhaa nebigu ma dilin calayhi salaatu wasalaam iyo riwaayadaha ku soo arooray inuusan nebigu dilin waa ansaxaya ay fi lxaali ay lam yaqtulhaa fi lxaal saasaa loo soo qadaraya nebigu calayhi salaatu wasalaam isla markaa ma dilin xaaladdaas nebigu kumuusan dilin calayhi salaatu wasalaam xaaladdii ugu horraysay nebigu kuma dilin markii laga codsaday inuu dilana waa diido wuxuu yidhahda laa wayasixu qowluhum waxaana ansaxaya buu yidhi qowlkooda ah qatalahaa waa uu dilay nebigu calayhi salaatu wasalaam ay bacda dalik ayaguna waxaa loo soo qadarayaa ay bacda dalik markaa kadib markuu bishir dhintay kadib ayuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam in la dilo sidaa markii lagu jamciyo khilaaf ma jira riwaayaadka iyo aqwaasha culummada nebigu marka hore ma dilin markii dambena waa dilay marka hore ma dilin maxaa yeelay markaasi sababteed cid u dhimatay ma jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu go'aansaday inuusan dilin laakiin markuu bishir dhintay radia allaahu can meeshii maxaa yimid qisaasaa timid waa in la qisaaso marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadhii wax sumaysay ee dishay bishir nebigana sumaysay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u gacan geliyay bishir qaraabadiisa ayaguna way qisaasteen oo way dileen dilka ayaga ay dileen muxuu ka dhigan yahay dil nebigu dilay calayhi salaatu wasalaam waxay rasuulka amray in loo qisaaso sidaasaa culummadu waxay ku jamciyeen riwaayaadka kala duwan ee arrintan ku saabsan waa dilay iyo ma dilin riwaayadaha isku khilaafsan sidaasaa lagu jamcinaya oo waxaa la leeyahay lam yaqtulhaa fi lxaali uma qatalahaa bacda dalik xaaladii koowaad iyo markii ugu horraysa nebigu ma dilin markaa kadib uu dilay calayhi salaatu wasalaam markii ay dhacday bishr radia allahu canhu geeridiisa suntaa nebiga la sumeeyey calayhi salaatu wasalaam markaasi waxba uma dhibin laakiin markuu alla doonay subxaanahu wa tacaala inuu rasuulkiisa oofsado xanuunkii iyo saamayntii sunta ayaa ku soo kacay sababteeduuna nebigu u dhintay calayhi salaatu wasalaam walidaalika culammadu waxay yidhaahdeen jamaca allahu linabiyihi bayna alnubuwati waashahaada allah subxaana wa tacaala nebigiisa wuxuu u jamciyey annubuwa washahaada nebinimo iyo shahaada fii sabiili اllahi caza wajal ayaa ilaahay u jamciyey oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa shahiid waxaa dilay yahuud waxayna ka mid yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ambiyada ay yahuudda dileen walidaalika bacdu lmufasiriin waxay yidhahdeen fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun markii ay fasirayaan waxay yidhahdeen waxaa mudaaric looga cabiray nebiga calayhi salaatu wasalaam aa la ishaaray fariiqan kadabuu ambiyada qaybo ka midana way beeniyeen wa fariiqan yaqtuluuna qaybana way dilayaan oo rasuulka waa dileen calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa dadka qaar inay is yidhaahdaan soo allama dhihin wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dadka kaa difaacaya maxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidee yahuudi u dishay isma khilaafayaan qisadan iyo suntii nebiga la sumeeyey calayhi salaatu wasalaam iyo aayadda wallaahu yacsimuka min annaas maxaa yeeley markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sunta uu cabay ma u dhintay suntaasi uma dhiman laakiin markay ajashiisa timid oo ilaahay subxaanaه wa tacaala uu oofsanaya rasuulkiisa ayaa sabab looga dhigay si nebiga calayhi الsalaatu wasalaam nubawadiisa maceed uu u helo ashahaada fii sabiili اllahi caza wajal taa marka ma diidayso wallahu yacsimuka min annaas mana ka hor imaanayso ilaahay rasuulkiisa waa difaacay diinta inuu gaarsiiyo oo amrana waa gaarsiiyey wax dhibaato ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ku yimidna ma jirin laakiin markuu alla oofsanayay ayaa sabab looga dhigay si nebiga calayhi salaatu wasalaam nubuwadiisa maced loogu daro ashahaada fii sabiili illah yahuuddu marka waa qatalatu lambiyaa waa dadka ambiyada la ambiyadii hore qaar ka midana way dileen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamna waa ka mid ambiyada sababsatay قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب شهر بن حوشب ضعيف عن أبي عبيد قال وحيري طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام باوحا أكري بويري قدرا يعني دري راشد دري كجران أكري وقد كان يعجبه النبي وحى عجب قلنجر بويري الذراع ذراع يجعل دلنك وجعلا فناولته ذراع ذراع أيانسيي ثم قال كدب وحر ناوليني ناولني الذراع فناولته ناولني بمعنى واسي فناولته وانسي وان الله ثم قال وحر ناولني الذراع فقلت وحن يا رسول الله وكم للشاة من ذراع ريدو ما يقدرون لا ذهبوا فقال وحر والذي نفسي بيده لو سكت هداد آمس لهي لناولتني واسي لهي الذراع ما دعوت انت ايري mar walbo isii ku ihahdo waa isii lahayd wiir haddaad iska aamusi lahayd laakiin adiga hadda hadlay shahr ibnu xawshab waa daciif laakiin xadiidkan shawaahiduu leeyahay sheikhu اlalbani raximah اllah waa saxiixiyey fii mukhtasari shamaa'il mukhtasar shamaa'il muxamadiya uu soo ikhtisaariyey alimaam alalbani raximah اllah xadiidkan waa saxiixiyey laakiin waa bishawaahidihi sanadkan waa daciif ciladiisu waa shahr xدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال xدثنا يحيى بن عباd عن فليح بن سليمان قال wuxuu yidhi xdثنيi رجل من بني عباd يuqاal له waxa l ihahda عبدالوهاaب بن يحيى بن عباd عن عبداللahi بن الزبير عن عائشhaة رضي الله عنها qاalad waxay tidhi ma kاnت الذirاaع أحب اللحم ذirاacu ma ahayn hilibka loogu jecel yahay إlى رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم ولakنه kاna laakiin wuxuu ahaa laa yajidu laxma nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa laa yajidu ma heli jirin allaxma hilibka ilaa qiban ilaa marmar mooyaane qiban waa axyaanan macnaa mararka qaar unbuu heli jira mar walba ma heli jirin wa kaana yacjalu nebigu calayh isalaatu wasalaamna wuxuu ahaa mid u degdega ilayha ay ila diraac liannaha acjaluhaa maxaa yeele waa midda ugu degdega badan nudjan xagga bisaylka ayadaa ugu bislaan og maadaama hilibka xiise uu qaba nebiga calayh isalaatu wasalaam oo marmar uun heli jiray ayadoo u degdegi jiray ee macnaheedu ma ahan inuu hilbaha kale ka jeclaa xadiidkan waa daciif ninkan la yidhaahdo cabdulwahaab ibni yaxya ibni cabaad waa majhuul xadiidkan waa daciif nebigu calayh isalaatu wasalaamna diraaca waa jeclaa si gaaroo u jeclaa culimmaduna way macneeyeen jacaylkaasi oo wuxuu yidhi qaadi ciyaad raximah اllah maxabatuhu salى اllah عalayh wasalam lidiraac linudjiha wa surcati istimraa'iha maca ziyaadati ladatiha jacaylka nebiga calayh salaatu wasalaam ou jeclaa diraaca linudjiha waa biseelka ay yani bislaanayso si deg dega wa surcati istimraa'iha iyo degdega oo qofka u liqaya ama ay dhuunta ugu marayso maca ziyaadati ladatiha ayadoo lala qabo macaanka dheeraadka ahay macaan tahay wa xalaawati madaaqiha iyo dhadhankeedoo macaan wa bucdiha iyo fogaanshaheeda can mawaadici aladaa mawaadicda wasakda iyo ay ka fog tahay asbaabahaasuu nebigu u jeclaa buu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka rasuulka diraaca waa jeclaa xadiidkan dhahaya diraaca ma jeclayn ee waxaa keliya u raba waxa waaye waa ugu bislaan ogaa sidaa darteeda u degdegi jiray ee hilbaha kale kama jeclayn waa xadiid daciifa xdثna mxmud bn haylan qaala xadaثna abu axmed qaala xadaثna miscar qaala wuxuu yidhi samictu shaykan min fahmin waxaan ka maqlay buu yidhi shaykh qabiilka la yihahda fahm ka soo jeeda qaala wuxuu yidhi samictu cabdاllahi bna jacfar yaquulu samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul ina aطyab اlaxmi hilib waxaa ugu wanaagsan oo ugu fiican laxmu الdahri hilibka dhabarka hilib waxaa ugu fiican hilibka dhabarka waa xadiid ضaciifa samictu shaykha min fahmin waa mubham xadiidkan waa xadiid daciifa qaala xadaثna sufyaan ibnu wakiic qaala xadaثna zayd ibn اlxubaab can cabdillaahi ibn اlmu'mal can ibni abi mulaykata can caaishaةa radi allahu canha ana الnabiya salى اllahu عalيه waslama qaala wuxuu yidhi nicma اlidaamu idaamu waxa u nicmo leh alkhallu khal ayaa u nicmo leh yacni idaam la isticmaalo khal ayaa u nicmo loo ugu fiican xadiidkan waa soo marnay nicma alidaamu اlkhal xadiid jaabir radi allahu canhu ayuu xadiidkan waxaa laga yidhi markaan soo maraynay sharaxiisa wax ka mida markii xadiidkan la macnaynaayey aye daawood muxuu jeclaa in a macnaha ka cunnada kale inuu ka fiicnaay maahan laakiin haddii wax kale la waayo nicma alidaam اlkhal yacni khalka laftarkiisa waa idaam axaadiistaana u daliilaho markii uu yidhahda maxaa guriga yaalla ama maxaa haysaan ba yalaan rasuulka ilaahay wax kale ma hayna iidaan ma hayna khal un baa yaal markaasuu yidhi nicma aliidaamu alkhal macnaheedu ma aha marka iidaan oo dhan khala u fiican ma sida juhaasha u maleeyaan maahan buu yidhi in la leeyahay khala ugu fiican iidaan oo dhan dadka juhaashaa sidaa mooda buu yidhi xadiidku macnihiisu sidaa maaha xadaثna abu kurayb muxamed ibn اlcalaa qaala xadaثna abu bakr bn cayaash can haabit abi xamزaةa الثumaali can الshacbiyi can umi hani radia allahu canha qaalat waxay tidhi dakhala calaya الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa ii soo galay faqaala wuxuu yidhi acindaki shay-un agtaada wax miyaa ahaaday wax cunnaa miyaa agtaada jira faqultu waxaan idhi laa maya ilaa khubsun yaabisun ilaa khubsi qallalan mooyaane wa khallun iyo khal faqaala wuxuu yidhi haati kaan maa aqfara baytun min udumin fiihi khallun maa aqfara baytun guri ma marnaado min udumin iidaan kama marnaado fiihi gurigaasoo fiihi uu ku sugan yahay khallun khal guri khal ku sugan yahay oo khal yaallo iidaan kama marnaado oo kama marna xadiidkan waa daciif yacni bi hada sanad sanadkiisa waxaa ku jira abu xamza athumaali haabit oo magac kunyadiisa leeraa abu xamza athumaali waa daciif laakiin xadiidka shawaahiduu leeyahay gaar ahaan halka iyo waxa ku tacalluqay inuu iidaam yahay khalku waxaan soo marnay xadiid jaabir radia allahu canhu iyo keyrkii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi nicma alidaamu alkhal iidaam waxaa uu nicmale alkhal khalku marka waa iidaam guri khalyaallana iidaan kama marna macnaha xadiidku waa saxiix shawaahiduu leeyahay xadiidka bishawaahidii waa saxiix laakiin sanadkan waa sanad daciifa قال xدثنا محمد بن المثنى قال xدثنا محمد بن جعفر قال xدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yihi فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فضل عائشة عائشة fadligeeda على النساء dumarka ay dheer tahay كفضل الثريد waa cunnada hariidkaas fadligiisa calaa saa'iri طacaami cuntada intiisa kale uu ka fadli badan yahay athariid waa khubsiga ama muufada maraq iyo hilib lagu cuno lagu daro ayaa waxaa la yidhahdaa athariid khubsigaa la jajabinayaa kadibna waxaa lagu darayaa maraq iyo hilib cunnadaani waxay ahayd cunnadii zamanada la cuni jiray midda ugu heer sarraysa saa darteeda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fadliga caaisha ay dheer tahay dumarka waa fadliga waxay la mid tahay fadliga cunnada sariidku ay dheer tahay calaa saa'iri طacaami cuntada inteeda kale xadiidkana wuxuu ka mid yahay min fadaa'ili caaisha radia allahu canha axaadiida ku soo aroortay fii fadaa'ili caaisha radia allahu canha xadiid ka midow oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegayaa caaisha radia allahu canha in dumarka ay ka fadli badan tahay dumarka laga hadlayna waa dumarkii zamankii nebiga joogay calayhi salaatu wasalaam dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee sagaalka ahaa waxaa u fadli badan caaisha iyo khadiija radia allaahu canhuma culimmaduna way isku waafaqsan yihiin in labadaa u fadli badan yihiin caaisha iyo khadiija laakiin waxay culimmadu isku khilaafeen caaisha iyo khadiija yaa fadli badan qaar waxay yidhaahdeen caaisha afdal min khadiija caaisha radia allaahu canha ayaa khadiijo ka fadli badan qaar kalena waxay yidhahdeen khadiija afdal min caaisha qowlka saddexaadna waxa waaye in la yidhaahdo midba jaanib ayay ku fadli badan tahay caaisha radia allaahu canhaa khadiijo way ka fadli badan tahay min xayu alcilmi marka aqoonta iyo cilmiga laga hadlayo khadiija radia allaahu canhaa caaisha way ka fadli badan tahay min xayu asaabiqiya wannusra markii laga hadlayo xagga horumarka fi lislaam iyo u gargaaridda nebiga sala allahu calayhi wasalam khadiija ku fadli badan qowlkaasi waa qowlka dhexdhexaadka ah culimo fara badanna ay rajaxeen uu ka mid yahay sheikhulislaam ibnu teymiya xaafid ibnu xajar iyo kayrkood in la yidhahdo midba jaanib ayay ku fadli badan tahay amaa in la yidhahdo mutlaqan caaishaa fadli badan ama khadiija fadli badan waxaa ka sawaabsan in la yidhahdo midba jaanib ayay ku fadli badan tahay markaa macnaheedu waxaa waaye mid mutlaqan midda kale uga fadli badani ma jirto xagga cilmiga markii laga hadlayo laa shaka caaisha radia allaahu canhaa ayadaa ugu aqoon badnayd dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma ahan dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee guud ahaan nisaau haadihi lumma caaisha ugu aqoon badnayd nisaa ummati muxamed sala allahu calayh wasalam afqahu nisa wa aclamu nisa waa caaisha radia allaahu canha xagga cilmiga muqaarano iyo isbarbardhig kama jirin la iskumana khilaafin in caaisha radia allahu canha ay ka aqoon badan tahay dumarka intooda kale oo khadiija ay ka mid tahay laakiin khadiija radia allaahu canha fadaa'il fara badanay leedahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxyooday oo allah uu soo diray qofka ugu horreeyey rumaysay ee dumara waxay ahayd khadiija radia allaahu canha markuu u sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuusan arki jirin inuu arkay ee uu yidhi hallay duuduubo waxyaabuu ku yidhi waxaa ka mid ah innii akhshaa calaa nafsii naftaydaan u baqayaa buu yidhi markaasay tidhi laa wallaahi laa yukhziika allaahu abadan maya bay tidhi ilaahan ku dhaartay alla ku hoojin maayo ha ka baqin in ilaahay ku hoojiyo subxaana wa tacaala maxaa yeelay adugu waxay tidhaahda waxyaabo badan oo khasaa'iloo wanaagsanaad leedahay waxyaaba ay ku sheegta waxaa ka mid a karamka iyo deeqsinimada waxaa ka mid ahayd in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu martida sooro qofka daciifka inuu saacido u kaalmeeyo waxyaabo badan oo sifaad iyo khisaal aada u wanaagsan oo qofkii ku sifaysan uu yahay qof yacnii ilaahay agtii subxaana wa tacaala qiimo badan ku leh ayay ku sheegtay markaasay tihi ilaahay ku hoojin maayo ha cabsanin kadibna way kaxayso waata u geysa waraqa ibnu nawfal oo ay tidhaahday ka waran bal dhegaysa bay tihi wiilkan hadalka uu kuu sheegaayo nebiga calayhi isalaatu wasalaam markuu waraqa u warramay waraqa wuxuu yidhahda waa naamuuskii muuse u imaan jire macnaha naamuus muxuu ula jeedaa yacni jibriil oo wuxuu yidhaahda waa waxyi ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu waxyoonayo macnaha waa rasuulaa tahay way marka khadiija radia allaahu canha aaday nebiga u garab istaagtay fii awali lislaam nabiga calayhi salaatu wasalaamna aada u jeclaa walidaalika markay dhimatay kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu xoolo qalo hadaayaadu wuxuu u diri jiray dumarka saaxiibada la ahaa khadiija asoo u biriya baarinimo samaynaya khadiija radia allaahu canha caaisha radia allaahu canhaa weligay qof kama maseerin bay tiri intaan khadiijo ka maseeray iyadoo khadiija ay dhimataysan noolayn ayay haddana ka maseersaneyd caaisha radia allaahu canha sababta waa maxay jacaylkii nebiga calayi slat slam uu khadiijo jeclaa ayay dareemaysa caaisha walidaalika markay tidhi maxaad ka sheeg sheegaysaa islaam waa hore dhimatay nebiga ku tihi calayi salatu wasalaam maal walbo adiga sheeg sheegayo naag waa hore dhimatay ee maxaad ka sheeg sheegaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday kaanat wa kaanat wa kaanat wa kaana lii minha alwalad wanaaggeediiu sheegay sidaasay ahayd khadiija oo sidaasay ahayd sidaasay ahayd caruurna waa ii dhashay buu yidhi khadiija radia allahu canha sifaadkeeda wanaagsan uu nebigu sheegay calayh isalaatu wasalaam haala radia allaahu canha oo khadiijo la dhalatay markuu nebiga calayh isalaatu wasalaam ay u timaado idan weydiisato ee codkeeda u maqlo waxaa ku soo dhici jiray khadiija markaasuu dhihi jiray allahuma haala waa ku farxi jiray nebiga alayh isalaatu wasalaam maadaamay u soo dakeedo cod shabahday khadiija radia allahu canha jibriil calayhi salaam wuxuu yidhaahday khadiijo ugu bishaaray bibeytin fi ljanna laa sakhaba fiihi walaa nasab guri jannada ku sugan oo buuq iyo daal midna aan lahayn oo qasab ka samaysan khadiijo ugu bishaaray sidaasaa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka fadaa'ilu khadiija waa fadaa'il aada u badan laakiin xagga aqoonta markii la yidhaahdo caaisha ka aqoon badnayd qowlkaasi waa qowlka ugu wanaagsan ee lagu jamcinayo axaadiidka ku soo aroortay fii fadaa'il caaisha wa khadiija radia allahu canhuma qaala xadaana cali bnu xujr qaala xadaana ismaaciil ibnu jacfar qaala xadaana cabdullaahi bni cabdiraxmaan bni macmar alansaari abu tuwaala waa kunyadiisa annahu samica anas bni maalikin yaquul wuxuu maqlay anas bni maalik radia allahu canhu oo dhahaya qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam fadlu caaishaةa calى الnisaءi kafadli اhariidi calى saa'iri الطacaam fadlu caaishata caaisha fadligeeda cala الnisaa'i dumarka ay dheer tahay ka fadli اhariid waa cunnada hariidkaoo kale calaa saa'iri الطacaam cunnada intooda kale ay dheer tahay wuxuu cabirayaa sida caaisha radi allahu canha ay uga fadli badan tahay dumarka kale caaisha radi allahu canha xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee sagaalka ahaa waxay uga duwanayd keligeed ayuu gabar ka guursaday nebiga calayhi salaatu wasalaam inta kale garoobbay ahaayeen markuu guursanayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maray dumarkiisu ka maseereen caaisha radi allahu canha ayay waxay soo direen faatima bintu rasuulillaah ayagoo dhahaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam la hadal markay faatima nebiga ay caaisho kala hadashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahday gabadhaydii ma jeceshahay wixii aan jeclahay markaasay tiri haa rasuulka ilaahayu wuxuu yidhi caaisho jeclow warka waa usoo koobay markay aragtay faatima inaan nebiga caaisho lagala hadli karin radia allahu canha ay dumarkii fariintii gaarsiiso way soo celiyeen waxay damceen inay mar labaad la hadal yidhaahdaan waa diidda faatima radia allahu canha waxay tii rasuulka ilaahay kala hadli maayo aniga arrintaas waxaa nabiga lagu yidhi calayh isalaatu wasalaam man axabu nnaasi ilayk rasuulka ilaahay dad yaa u jeceshahay markaasuu yidhi caaisha markaasaa le waa min arijaali xagga ragga yaad u jeceshahay markaasuu yidhi abuuha dumar caaishaan u jeclahay ragna aabbaheedaan u jeclahay aabbaheed waa abubakr asidiiq radia allahu canh qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana cabdulcasiiz bnu muxamed adaraawardi عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرك النبي عليه الصلاة والسلام أو توضأ كويسيست من أكل ثور آقط ثور وقطع يعني قطعة يقيب آقط أو كمذا عان الله قال نبي كويسيستنا يعونيد أيان أركين uma ra'aahu kadibna waxaan arkay akala asigoo cunay min katifi shaatin rig garabkeed asagoo wax ka cunay uma sallaa kadibna tukaday walam yatawada oo aan weysaysan ayaa nabiga arkay u ley alayh salaatu wasalaam abu hureyra wuxuu yidhi waxaan arkay buu yihi nabiga calayh salaatu wasalaam tawada'a min akli thawrin min akli thawri aqitin thawrku waa qica waa qayb kamida aqid aqidkuna waxay yidhahdeen culummadu waa allabanu lmujafaf waa caano la qallajiyey waa waa laban jaamid ahoo qallalan oo dhagaxoobay oo dhagax noqday ayaa waxaa la yidhaahdaa aqid zamankaasna waxay ka mid ahayd cunooyinka ay cuni jireen alaqid waxay ka mid ahayd acaamka iyo cunnada fii zamani nabiy calayh salaatu wasalaam waxaan arkay buu yidhi marka nebiga calayh salaatu wasalaam oo qica iyo qayb aqidka ka mida cunay kadibna weysaysta wuu ka weysaysta manaa cunitaankoodiibuu ka weysaysta kadibna wuxuu cunay min katifi shaatin uma sallaa waa kadibna waa tukada buu yidhi walam yatawada wuduuga halkan culamada qaar waxay ku fasireen alwuduu lugawi weyse qaad sharciya maahan bay dhaha midka hadda xadiidkan lagu sheegay ee waa alwuduu allugawi oo ah bimacna nadaafa nebiga calayh isalaatu wasalaam waa iska nadiifiyey ayaa loola jeedaa bay yidhaahda waxaa kaloo suuragal ah in nebiga calayhi salaatu wasalaam uusan marka hore weyse qabin markuu cunaayo aqidka markuu cunay kadibna uu weyse qaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin aqidku kama mid aha min nawaaqid alwuduu waxyaabaha weysada jebiya oo weysada burinaya kama mid ahan caano la qallajiyo la cuno kama tirsana waxyaabaha weysada jebinaya hilibka ariga inuusan weyse jebin xadiidkanna waa lagu sheegay axaadiid kalena waa lagu sheegay oo nabiga alay slatu salaam markuu garabka ariga wax ka cunay uma sallaa walam yatawada wuxuu yidhi waa tukaday mana weysaysan rasuulka calayh salaatu wasalaam taas waa waadix laga weysaysan maayo hilib ari laakiin aqid ma laga weysaysanaya haddii la cuno ma ka mid yahay min nawaaqid alwuduu kama mid ahan weyse qaadkan marka maxaa lagu ximbaaraya qaar waxay yidhahan waa bimacna nadaafa waxaa kaloo muxtamala in nabiga calayh salaatu wasalaam uusan markaa weyse qabin markuu cunaayay saxaabigana uu arkay nebigu aqid cunay kadibna weysaystay laakiin waxa uu ka weysaysanaya min alaqid maahan ee weyse qaaduu nebigu u baahnaa waaya calayh salaatu wasalaam waxaa kaloo muxtamala tajdiid lwuduu in weysada la cusboonaysiyo waana bannaanta waa mashruuc qofka asoo weyse qaba inuu mar labaad weysaysto wayna dhacday nebiga alai slatu slam inuu weysaystay saxaabaduna way weysaysteen tajdiid lwuduu waa mashruuc in weysada la cusboonaysiiyo xadaana ibn abi cumar qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna can waa'il ibni daawuud can ibnihi daawuud wahuwa bakr ibni waa'il can الzuhri can anas bni maliki radi allahu canh qaala wuxuu yidhi awlama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam calaa safiyata bitamrin wa sawiiq awlama rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka weliimeeyey calaa safiyata safiya waa safiya bintu xuyay markuu nabiga guursaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu weliime uga bixiyey bitamrin timir wa sawiiqin iyo sawiiq atamru waa macruuf oo waa timir asawiiqna waxay culammada qaar ku sheegeen waa maa yusnacu min daqiiqi alxindati washaciir waa wixii laga sameeyo sarrayn iyo qamadi la shiiday waa la shiidayaa kadibna biyaa lagu darayaa markaasaa la cabbayaa sharaab ahaana loo cabbaa sawiiqu marka waa sharaab qamadiya sarrayn laga sameeyo timirtuna waa macruuf timirta markay cunno ahaan ay cunayaan sawiiqana cabitaan ahaan bay u cabbayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam weliimadiisa sidaas ahayd markuu safiyo guursaday weliimadu shardi maahan in xoolo la gowraco haddii qofka uu awoodi karo inuu xoolo gowraco waa fiican tahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ku yidhi awlim walow bishaatin weliimey buu yidhi weliimo bixi walow bishaatin walow yani neef aryaba ha ahaadee riba ha ahaatee wax un gowrac haddii marka nebiga calayh salaatu wasalaam cabdiraxmaan uu amray walow bishaatin inuu gowraco cabdiraxmaanna markaa waxbuu haysta radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa min tujaari saxaaba saxaabada tujaartooda iyo ganacsatadooda uu ka mid ahaa marka uu guursanayo haddii uusan qofka gowrici karin neef xoola ah ari iyo geel iyo lo wixii la mida hadduusan heli karin wuxuu heli karuu bixinayaa weliimo ahaan haddii xoole la awoodi waayo weliima laga tegayaa saxmaa weliimadu waa tacaam cunadaasi hilib ha ku jiro ama yuusan ku jirin hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam weliimadiisa hilib miyaa ku jiray markuu safiyo ka weliimeynay wax hiliba kuma jirin waxay ahayd timir iyo sawiiq qofka marka wuxuu heli karuu bixinayaa qala xadaana alxusein ibn muxamed albصri qala xadaana alfudayl ibn sulayman qala xadaanii fa'idu mawla cubayd اllahi bn caliy bn abi raafic mawla rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam xadaanii fa'id mawla cubayd اllahi bn caliy bn abi raafic masacan baa idinkugu qoran halkan ibn abi raafic dabacaadka qaar cana ku qoran mowlaa rasuuli illaahi sal ll ly slam qaala wuxuu yidhi xadaanii cubaydullaahi bni caliy cubaydullaahi bni cali ayaa ii sheegay can jaddatihi salma ana alxasan ibna caliy wa bna cabbaas wa bna jacfar in xasan ibni caliy bni abi aalib iyo ibna cabbaas iyo ibna jacfar cabdullahi ibni jacfar atowhaa salma ayay u yimaadeen faqaaluu lahaa waxay ku yidhaahdeen isnacii lanaa waxaad noo samaysaa طacaaman cunto mima kaana yucjibu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam oo ka mida wixii nebiga cajab gelin jira calayhi الsalaatu wasalaam wayuxsinu uu nebigu wanaajin jiray aklahu cunidiisa waxaa noo samaysaa cunno nebigu jeclaa oo uu wanaaji jiray inuu cuno faqaalat waxay tidhi yaa bunaya laa tashtahiihi اlyowm wiilkaygiiyow laa tashtahiihi ma doonaysid cunnadaasi alyowma maanta qaala wuxuu yidhi balaa isnaciihi lana waa rabnaahay noo samay qaala wuxuu yidhi faqaamad way istaagtay fa akhadat waxay qaadatay shay-an min shaciirin shay shaciir ka mid ah ama qadi- qamadi ka mid a ayay qaadatay fataxanathu way shiiday uma jacalathu kadibna waxay yeeshay fii qidrin dheri ayay ku shubtay wa sabad calayhi waxayna ku subtay shay-an shay min zaytin oo saliid ah wa daqat ilfulfula filfishi ayay yacni tuntay watawaabila iyo kabsartii faqarabathu ilayhim way u dhoweysay faqaalat waxay tidhi haadaa mima kaana yucjibu rasuula allah sala allahu calayh wasalam kani wuxuu ka mid yahay wixii nebiga calayh isalaatu wasalaam uu cajab gelin jiray wa yuxsinu uuna wanaajin jiray aklahu cunidiisa shaciir xoogaa waxyaabo carfiya lagu daray waay shaciirkay marka hore tuntay kadibna waxay ku dartay saliid yar filfil iyo kabsare iyo waxyaaba lagu carfinayana way ugu dartay markaasay tihi cunnadan waxay ka mid tahay waxyaabaha nebiga calayh salatu wasalaam cajab gelin jira uu nebigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam culamada qaar xadiidkan way daciifiyeen oo fudayl ibnu sulaymaan iyo cubaydullahi ibni cali ibni abi raafic ayay u sababeeyeen cubaydullah waxaa la yidhi waa layinu lxadiid waa mid xadiidkiisa uu yahay daciif fudaylna waxaa la yidhi waa saduuqun kaiiru lawhaam awhaamtiisaa fara badan yacni akhtaadiisaa badan saddexda u tagtay salma waa xasan ibni cali iyo ibni cabaas iyo ibni jacfar xasan ibni cali ibni abi aalib iyo cabdullaahi ibni cabaas iyo cabdullaahi ibni jacfar cabdullaahi ibni jacfar iyo xasan ibni cali waa ilma adeero waay cabdullaahi bni cabaasna waa adeerkood cabdullaahi bni cabaas wuxuu adeer u yahay xasan iyo cabdullaahi bni jacfar maxaa yeele jacfar ibni abi aalib iyo cali bni abi aalib iyo cabdullaahi bni cabaas waa ilma adeero xasan iyo cabdullaahina waxaa kala dhalay ali cali iyo jacfar marka waa laba ilma adeera iyo adeerkood saddexdooda wada socda ayaa u tageen markaasi cunnada u samaysay sida xadiidka hadda ku jirta qaala xadaanaa maxmuud ibni khaylaan qaala xadaanaa abu axmed qaala xadaanaa sufyaan can اlswad ibni qays can nubayxin اlcanasi can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi ataana اnabiyu salى اllahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa noo yimid fii manzilinaa gurigeenna ayuu noogu yimid fadabaxnaa lahu waxaan u gowracnay ama aan u qalnay shaatan ri faqaala wuxuu yidhi kaannahum calimuu waxaad mooddaa inay ogaadeen annaa nuxibu laxma inaan annaga hilibka jecelnahay wa fi lxadiidi qisa xadiidkana qisaa ku jirta manaa xadiidka intaan waa ka dheeraa wa fi lxadiidi qisa qisada uu leeyahay xadiidka waa ku sugnayd waxaa wariyey alimaamu axmed raximah llah jaabir bni cabdillah radi allahu canh wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam astaciinuhu fii daynin kana calaa abii nebiga ayaan u imid calayhi salaatu wasalaam anigoo u kaashanaya dayn kaana calaa abii aabbahay lagu lahaa aabbihii cabdullaahi bni camr bni xaraam qaala wuxuu yidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi aatiikum waan idiin imaanaya markii nebiga loo sheegay ama uu jaabir u sheegay inuu nebiga kaalmo ka rabo iyo inuu ku saaciido dayntii aabbihii lagu lahaa sidii loo bixin lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aatiikum waan idiin imaanaya qaala wuxuu yidhi farajactu waan noqday jaabiraa dhahay faqultu lilmar'a haweenaydiiba waxaan ku yidhi waa xaaskiise laa tukallimii rasuula allah sala allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam ha la hadlin walaa tas'aliihi hana weydiinin qaala wuxuu yidhi fa ataanaa nebiga waa noo yimid fadabaxnaa lahu daajinan kaana lana waxaan u gowracnay daajinan waxar kaana lana annaga aan iska lahayn faqaala wuxuu yidhi yaa jaabir jaabirow kaannakum caraftum xubbana alaxm waxaad mooddaa inaad garateen jacaylka aan hilibka jecelnahay falamaa kharaja markuu nebigu baxay qaalat lahu lmar'a haweenaydii baa waxay ku tidhi salli calaya wacalaa zawjii ow salli calayna rasuulka ilaahay uu nagu sali oo noo ducay aniga iyo iyo zawjkayga ow salli calaynaa ama noo ducay rasuulka ilaahay qaala faqaala wuxu uhi allahuma salli calayhim qaala faqultu lahaa waxaan ku idhi alaysa qad nahaytuki ma waanan kaa reebin inaad nebiga la hadasho qaalat waxay tidhi taraa rasuula allahi sala allahu calayh wasalama kaana yadkhulu calayna walaa yadcuu lana ma waxaad aragtaa bay tidhi in nebigu calayh salaatu wasalaam uu noo soo galo oo usan noo ducaynin ma waxaad rabtaa isagoo noo ducayn inuu nebiga iska baxo calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay arrintaas sax maahan waxay ahayd in nebiga sala allahu calay wasalam aan mar walba duco ka dalabo qisada marka uu ishaaray alimaamu tirmidi uu leeyahay wa fi lxadiidi qisa waa qisadaas uu wariyey alimaam axmed raximah llah قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان سفيان وحويري وحدثنا محمد بن منكدر عن جابر قال وحويري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أيا بحي وأنا معه أنيق اللجرة فدخل وحوقل على امرأة هويني من الأنصار أنصار كمذا فذبحت له شاة رئي أقور عليه فأكل منها رذي أيه وحكعن النبي عليه الصلاة والسلام waatatu waxay ula timid biqinaacin min ruab weel ayay utimid ula timid oo min ruabin ruab ah qinaac waxaa la yihahdaa waa weel ruab lagu cuno oo laga sameeyo laamaha geetimireedka ayaa waxaa la yihahdaa alqinaac fa akala minhu ruabkii ayuu nebigu wax ka cunay calayhi salaatu wasalaam ruabkuna waa nooc timirta ka mida oo faakiha ahaan loo cuno uma tawada'a liduhri kadibna duhurkii ayuu u weysaystay wa sallaa waa tukaday sala allahu caleyh wasalam uma insarafa kadibna waa gadoomay yacni salaaddii markuu ka baxay fa atathu waxay ula timid biculaalatin min culaalati shaa biculaalatin haray min culaalati shaati oo rida haraygeedii ka mid a hilibkii rida waxay ka haray ayay nebiga u keentay calayhi salaatu wasalaam fa akala waa cunay uma salla alcasra kadibna casrkii ayuu tukaday nebigu sala allahu alay wasalam walam yatawada mana weysaysan axaadiidtan waxay tusayaan in nebigu sala allahu alay wasalam uu hilibka jeclaa gaar ahaan xadiidi jaabir waxaa ku jirtay inuu nebigu yidhi sala allahu calay wasalam kaannahum calimuu anna nuxibu allaxma waxaad moodaa inay ogaadeen inaan hilibka jecelnahay qaala xadaana alcabaas ibnu muxamed adduuri qaala xadaana yunis ibnu muxamed qaala xadaana fulix ibnu sulaymaan can cuhmaan bni cabdiraxmaan can yacquub bni abi yacquub can ummi lmundir qaalat waxay tidhi dakhala calaya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ii soo galay wa macahu caliyun walxaal macahu nebiga maci uu yahay caliyun cali walanaa annaguna waxaan leenahabay tidhi dawaalin mucallaqa laamo timira oo mucallaqatun la suray oo meel ka soo raaraca yacnii timirta intaysan bislaan ayay surayaan meel markay rutab noqotona way guranayaan oo way isticmaalayaan qaalat waxay tidhi fajacala rasuulu llahi sala alla ly slam ya'kulu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu guda galay inuu cunayo wa caliyun macahu ya'kulu cali radia allahu canhuna nebiga maci ayuu la cunayay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam licaliyin nebiga calayhi salaatu wasalaam cali buu wuxuu ku yidhi mahya caliy caliyow ka joogso yacnii cunitaanka aada cunayso jooji w ay ukfuf can ilakli akliga iyo cunidda jooji fainaka naaqihun fainaka adigu naaqihun waxaa tahay mid mar dhow xanuun ka soo toosay annaaqih waa alxadiidu alcahdi bimaradin waa qofkii mar dhow xanuun ka soo kacay oo aahaartii xanuunka ay ku harsan tahay wuxuu yidhi marka cunidda jooji fainaka naaqihun maxaa yeeley adigu waxaa tahay qof mar dhow xanuun ka soo toosay oo weli xanuunkii uu ku dambeeyo qaalat waxay tidhi fajalasa caliyun cali waa fadhiistay wanabiyu sala allahu calayhi wasalama yakulu xaal nabigu calayh salaatu wasalaam uu cunay cali waa fadhiistay waxay ka wadaa macnaha wuxuu ka fadhiistay can ilakli cuniddii ayuu joojiyey nabiga calayh salaatu wasalaamna cunitaankii buu sii waday qaalat waxay tidhi fajacaltu lahum waxaan u sameeyey silqan wa shaciiran sil asilqa waxay culimmadu ku sheegeen inuu yahay nabaatun macruuf waxay yidhahdeen waa nabaat la yaqaano oo khudaarta ka mid ah oo inta dhulka laga soo saaro kadibna la karinayo waa la karinayaa sidii maraqa oo kalea laga dhigaya markaasaa waxaa lagu daraya shaciirka qamadiga lagu daraya waxaan u keenay bay tihi markaa qamadiga iyo silqiga baan u keenay oo la soo kariyey faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam licaliyin nabiga calayhi salaatu wasalaam cali buu wuxuu ku yidhi min haadaa faasib min haadaa midkan xaggii faasib asiib yacni midkaan wax ka cun faina haadaa maxaa yeele kan ayaa awfaqu laka adiga ku caafimaad badanoo waafaqid og xaaladda aad ku sugan tahay faina haadaa awfaqu laka waa awfaq linaaqih yacni qof xanuun ka soo toosay oo weli xanuunka ku dambeeyo kana waafaqid badan oo caafimaad ahaan u roon ee midkan cun buu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala xadaana maxmuud bni khaylaan qaala xadaana bishr bni sariy can sufyaan can طalxa ibni yaxya can caaishata binti طalxa can caaishata umi اlmu'miniina radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam yaatiinii nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid ii yimaada fayaquul wuxuu dhihi jiray a cindaki khadaa'un agtaado qada ma ahaato qada ma taalla faaquulu waxaan leeyahay laa maya qaalat waxay tidhi fayaquulu wuxuu leeyahay innii saa'imun anigu waxaan ahay mid sooman qaalat waxay tidhi faataanii yowman maalin buu ii yimid faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innahu uhdiyat lanaa hadiya hadiye ayaa noola soo hadiyey qaala wuxuu yidhi wamaa hiya waa maxay hadiyadaas qaalat qultu waxaan idhi bay tidhi xaysun alxays waa altamr maca asaman waalaqid waa timir oo ay la socdaan subag iyo caano la qallajiyey iyo bur isla socda waxaa la yidhahdaa xays amaa inii qaala wuxuu yidhi amaa inii asbaxtu anigu waxaan waa bariistay saa'iman xaalan ahay mid sooman anigoo sooman ayaa waan bariistay qaalat waxay tidhi uma akala kadib nebiga waa cunay sala allahu calayh wasalam xadiidka wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim xadiidkanna culamada qaara waxay u daliishadeen inay bannaan tahay soomka tatawuca ah in la niyeysto fi nahaar soomka hadduu yahay mid tatawuca oo sunno ah in la niyeysan karo fi nahaar oo aysan shardi ahayn habeenkii in lala seexdo oo lagu baryo in biri la soomayo waa hadduu tatawuc yahay amaa soomka waajibka ah waa in lagu hoyda niyadiisa waa inuu qofka niyeystaa fi leyl hadduu waajib yahay midka sunnada ah khilaafaa ka jira culimmada qaar waxay leeyihiin soomka waajibka ah iyo kan tatawuca labaduba waa inuu qofka habeenka ku hoydo man lam yubayit asiyaama min alleyl falaa siyaama lahu laakiin culimmada in badan oo ka mid ah waxay u kala qaadeen fardi iyo nafli hadduu sunno yahay waxay yidhahdeen qofka hadduu waagu u baryo asoon xalay ku ku seexanin inuu soomo asoon weli wax cunin hadduu niyeysto inuu maalinkaas soomo oo ay ku soo dhacda niyadaasi waa u bannaanta waana soomi karaa soomkiisana waa ka ansaxaya waa hadduu tatawuc yahay waxaa u bannaan inuu maalinka niyeysto waxay u daliishadeen xadiidkan nebiga calayh isalaatu wasalaam caaisha wuxuu ku yidhi a cindaki hadaa markay tihi maya muxuu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam innii saa'imun aniga waan soomanah taa waxay tusinaysaa bay yihahdeen inuu nebiga calayh isalatu wasalaam niyeystay wakhtigaas soomka inuu niyeystay culammada kale waxay uga jawaabeen innii saa'imun macnaheedu ma ahan inuusan hore u soonayn nebiga calayh isalaatu wasalaam bal hore u soonnaa laakiin wuxuu damca bay yidhahdeen inuu afuro oo soomkii tatawuc ahaa oo uu iska jabiyuu ka afuro markaasuu yidhi caaishay cunno ma haysaa markay tidhi cunno ma hayo wuxuu yidhi innii saa'imun bimacnaa soomkaygaan sii wadanayaaw taasay ku fasireen waa soomkaygaan sii wadanaya oo iska buri maaya soomkii qال xdثna cبdاللahi بن cبدالرحمن qال xdثna cمر بن xفs بن غyاث qال xdثna أbي عن محمد بن أbي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أbي أمyة الأعور عن يوسف بن عبداللahi بن سلام qaala wuxuu yihi رأyت النبي slى الlه عليه وسلم waxaan arkay نebiga عalayه الصلاaة وسلام oo أkhada qaatay kisraة gabl ama jab min khubزi الشhaciiri khubsiga shaciirka ka mida fawadaca calayha jabkaasi wuxuu nabiga dul saaray tamratan timir wa qaala wuxuu yidhi haadihi tan idaamu haadihi haadihi midaan miduu ishaaraya waa timirta idaamu haadihi tan idaankeeda waaye bru tan kale u ishaaraya waa maxay waa khubsigii shaciirka ka samaysnaa khubsigan iidaankiisa waa xabadkan timirta wey timirtii xabadka timirta ahayd iyo jabkii muufada ahayd ayuu nebigu isku cunay calayh salaatu wasalaam asoo dhahaya tani midaanay iidaan u tahay waakala waa cunay nabigu calayh isalaatu wasalaam xadiidku waa daciif lijahaalati yaziid ibni umaya alacwar yaziid ibni umaya alacwar waa majhuul قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل نبي عليه الصلاه والسلام كان يعجبه waxaa cajab gelin jiray athuflu qaala cabdullah cabdullaahi wuxuu yidhi waa cabdullahi bn cabdiraxmaan yacnii wuxuu ula jeedaa maa baqiya min aacaam athuflu macnaheedu waa maa baqiya min aacaam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu je- waxa uu jeclaa ama cajab gelin jiray athuflu harayga cunnada iyo cunnada waxa haray ayaa nebiga cajab gelin jiray uu jeclaa calayhi salaatu wasalaam marka athuflu macnaheeda waa la fasiro waxaa fasira cabdullaahi bn cabdiraxmaan راوي الحديث وحونا كفصري ما بقي من الطعام والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه